asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada warka habeen qodobada dacaawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya uu war ka soo saartay duulimaadyo maanta tegi lahaa magaalada baydhabo oo la sheegay in la hakiyey wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo hirgelisay barnaamijka rajakaaba si loo kobciyo karaanka haweenka soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada maxkamadda sare ee dalka oo biri fadhi aan caadi ahayn ka yeelan doonto kiiska sayid cali macalin daa-uud iyo qoyska luula cabdilcasiis oo rajo weyn ka qaba kiiskau qabtay magaalada muqdisho shacabka magaalada muqdisho oo ka dalbaday madaxda dowladda federaalka soomaaliya in la joogteeyo tallaabo u dhowaan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah inaanan wadda loo xidhin xiliyada ay marayaan waddooyinka caasimadda madaxda dalka
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale waxaanu dileynahay saaxiibayaal habeen wanaagsan caawa waa habeen talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sebtembar sanadka laba kun afar iyo labaatan warkii oo faahfaahsan hay-adda duulista rayidka ayaa waxa ay war ka soo saartay duulimaadyo maanta tegi lahaa magaalada baydhabo oo la sheegay in saacado kooban lagu hakiyey gudaha garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo maanta soo saartay war-saxaafadeed ayaa waxay ka hadashay warar saacdii lasoo dhaafay la baahiyey kuwaasi oo la xidhiidhay in dowladda dhexe ee soomaaliya joojisay duulimaadyo tegi lahaa magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qoraalka kasoo baxay hay-adda duulista rayidka waxaa lagu sheegay in duulimaadyadii tegi jiray magaalada baydhabo aysan waxba iska bedelin oo sidii hore ay ugu safrayaan magaaladaasi hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya waxa ay u xaqiijinaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ama shacabweynaha soomaaliyeed inaysan jirin wax isbedel ah ama hakad uu ku yimaaday duulimaadyada maalinlaha ah ee tegi jiray magaalada baydhabo ayaa lagu yidhi qoraalka hay-adda kasoo baxay dhinaca kale hay-adda ayaa sheegtay in sidii caadiga ah duulimaadyadu ay u socdaan iyadoo meesha ka saartay dhammaan sheegashooyinka la xidhiiray in dowladda soomaaliya ay hakad gelisay diyaarada tegi lahaa magaalada baydhabo kuwaasi oo ay dad rayada ay saarnaayeen saacadii lasoo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada u qabsaday warar la xidhiira in dowladda federaalka soomaaliya ay hakisay diyaaradda ay saarnaayeen dad rayad ah iyo sidoo kale dulimaad kale oo ay la socdeen mas-uuliyiin oo ay ku jiraan xildhibaano iyo senataro magaalada baydhabo kulan kula lahaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen dhinaca kaleetana wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa barnaamijka rajakaaba si loo kobciyo karaanka haweenka soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada haweenka soomaaliyeed ayaa aseyska barbaarinta iyo udubdhaxaadka bulshada soomaaliyeed iyaga uu kaalin mugli kasoo qaatay burburkii kadib samata bixinta dadka iyo dib u dhiska dowladnimada iyaga oo si hufan u daboolay kaalintii aabanimo kadib markii ay ragga soomaaliyeed dhibanayaal u noqdeen colaadihii ka dhashay dagaaladii sokeeye wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare oo rumaysan dhabahaanshiyaha in hooyo waxbarata ay ka dhigan tahay bulsho waxbaratay ayaa garwaaqsatay in mudnaan iyo muhiimad gaar ah ay siiso horumarinta karaanka gabdhaha soomaaliyeed iyo kubcinta garaadkooda ayaa dalka waxay ka hirgelisay barnaamijka rajakaaba iyada oo kaashanayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si loo fududeeyo wadaagga fursadan waxaan ku faraxsannahay mar kale inaan ku dhawaaqno fursadda kobcinta karaanka gabdhaha soomaaliyeed ee mashruuca jirajakaabo looga faa'iideysan doono guud ahaan mashruuca rajakaabo wuxuu gabdhaha ka caawin doonaa in sare loo qaado xirfadooda iyo kartidooda hogaamineed anagoo ku kalsoon howlkarnimada gabdhaha soomaaliyeed ay leeyihiin wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka oo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay usoo bandhigaysaa fursad haweenka dhalinyarada iyo gabdhaha soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fursado ku jira barnaamijka la yiraahdo rajakaabo oo ay uga faa'iidaysan doonaan xirfadaha aasaasiga nolosha waxaana la marsiin doonaa dhammaantood nidaam hufan oo sida lagu bartay wasaaradda waxbarashada markii ay qaadanaysay macalimiinta markii ay qaadanaysay lixda kun oo macalin nidaamkaas oo kale ayay mari doonaan hadduu la raalli ka noqdo cid ay u baahan yihiin ma jirto nidaam online ah ayaa lagu soo xayeysiin doonaa nidaamkaas ayaa maaragtay ay- ay- ay soo mari doonaa
bulshada soomaaliyeed guud ahaan dalka wuxuu u leeyahay ahmiyad gooni ah Een, dowladda federaalka waxaa hoostaga stadiya iyo maamulka gobolka banaadir Een, qayb ayaan ka nahay haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaan ugu talagalnay wax kale ma ahan gabdhaha soomaaliyeed ka soo baxaya dugsiyada sare inay ka mid noqdaan mashruucan annagana ka maamul ahaan go-aan ayay naga tahay Een, waxyaalaha ahdaafta gabdhahaas loo qaadanayo waxaa muhiimadda ugu muhiimsan laba shay oo ah een, waxbarashada iyo dhanka caafimaadka barnaamijka rajo kaabo waxa uu iftiinaya shumac cusub u sheedayaa kubanaan gabdho soomaaliyeed oo ku haminayay inay helaan fursad labaad oo waxbarasho iyo xirfad ay noloshoodu wax uga bedeli karaan iyagoo ku baran doono xirfadaha akhriska xisaabta iyo xirfadaha asaasiga u ah nolosha sidoo kale caafimaadka farsamada gacanta iyo kuwo kaloo muhiim u ah mustaqbalkooda ayay ku baran doonaan si ay uga qayb noqdaan horumarinta bulshada iyo dib uliska dalka mashruuca waxa uu ka koobnaan doonaa een, uu ka kooban yahay laba qaybood qaybta ugu horeysa waa qaybta kobcinta een, een, xirfadaha gabdhaha soomaaliyeed waxaa ku jirta een, inay ka faa'iideysan doonaan een, minxo een, ay ugu deeqday wasaaradda waxbarashada iyadoo loo soo marsiinayo mashruuca rajo kacbo taasoo in ka badan saddex kun oo hablood lagu bari doono xirfadda waxbarashada gaar ahaan macalinimada iyo xirfadda caafimaadka gaar ahaan een, een, neersinka iyo iyo midwaveriga qaybta labaad ee mashruucan waxaa xoogga lagu saari doonaa kobcinta een, een, xirfadaha yaryar ee gabdhaha soomaaliyeed iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhowaad een, konton kun oo hablood kuwaasoo la siin doono xirfadaha kala duwan ee ka maqan si sare loogu qaado een, een, een, een, hankooda iyo iyo xirfadooda waxbarasho si gaarana waxaa xoogga loo saari doonaa in sare loo qaado aqris qoraalka iyo xisaabaadka gabdhaha in la, in laga dhiso
barnaamijka rajakaaba eh, waa barnaamij ka shaqayn doono horumarinta eh, haweenkeena soomaaliyeed haddaan nahay dowladda hirshabeelle Eh, waxaan la shaqayn doonaa barnaamijka rajakaaba inagoo kala shaqayn doono wasaaradda waxbarashada federaalka barnaamijkii iyo mudee la sugaayay la kataamay laha ku shaqeeyay heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo magaasha iyo rajakaab liinka talagali gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer koonfur galbeed intii aqoontiyo korlinka qaada xirfadda iyo hogaaminta ee korlinka qaada aqoontiyo tacliinta sare ee korlinka qaada akhris qoraalka ma arine waa lagu bedela deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan in barnaamijkaasaytii laka guuleysaday in si guul ewsa ka bilaawda wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed mayba ballanqaadase waana dabagalaase sidii linka talagalay barnaamijkaasaytii intii infulo un oo rahaana tilmaamaha iyo habraacyada liindiji mashruuca laka fuliyow deegaanada koonfur galbeed mayba ballanqaadane haddii ilaahay ara Eh, qaabkii liindiji qaabkii liinka talagali dadkii liinka talagali intii ku faa'iidaysadaan dhammaan habraacyada liinka talagali intii un rana waana un ku faa'iidaynin bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed dadka ka nool gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed saddex kun oo gabdho ayaa heli doono deeqo waxbarasho oo tacliin sare ah si loogu diyaariyo hogaamiyaasha biri ee caafimaadka iyo waxbarashada waana safar qoto dheer oo lagu kobcinayo aqoonta laguna diyaarinayo fursado shaqo oo mustaqbalka ay u aayaan waxaa ahaa runtii sharaf ii ah inaan halkan aan ku faraxsanahay maanta in la bilaabo mashruuca rajakaabo oo muhiim u ah horumarinta tayada iyo iyo, iyo karaanka waxbarashada ee gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug si guud haweenku waxay door muhiima ay ka cayaaraan barbaarinta ubadkeenna maaraynta nolosheenna iyo qaabaynta horumarinta bulshadeenna horumarinta karaanka iyo een, tayada een, haweenku waxay xal waara u heli kartaa horumarinta dalkeenna iyo dadkeenna Eh, rajakaabo waa mashruuc loogu talagalay in lagu horumariyo dumarka soomaaliyeed si guud annaga ka wasaarad ahaan ama kastiid ahaanna waanu ku faraxsannahay mashruucaas inuu sidaa noqdo oo aanu u qorshaynay rajakaabo mashruucaas markii horeba dumarka keliya inuu taarget gareeyo si aqoontooda iyo xirfadooda iyo ayaga wacyigelintooda kor loogu qaado ee taasna annagu runtii waan ka shaqaynaynaa waana ku faraxsannahay waxaan rabnaa barnaamijkaas een, in ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland runtii si gooniya ay uga faa'iideysan doonaan ee, indhahan ay ku hayn doonaan dabcan waxaa jiri doontaa farsamada iyo qaabka loo soo xuli doono dadkaas dabcan ee, wasaaradday kala soo xidhiiri doonaan annaguna waxaan noqon doonaa ka wasaaradaad inaanu fududayno
mashruucan ayaa sidoo kale waxaa si mugle wax loogu bari doonaa soddon kun oo haween dhalinyaro iyo hablo isugu jira iyaga oo uga faa'iideysan doona waxbarashada farsamada gacanta iyo xirfadaha asaasiga waa nolosha caafimaadka waxaana ay qayb weyn ay ka qaadan doontaa yoolka mashruucan gaar ahaan soo saarista kaaliyaal iyo umulisooyin aqoon duruqsan u yeelan doono daryeelka iyo samata bixinta bulshada rajo kaabo waa safar rajo iyo waxbarasho iyada oo la rajeynayo inay kasoo baxaan gabdho ku hubeysan aqoon karti hubnaan iyo farsamo heerkeedu sareyso waxaan rajaynaynaa insha allah dhammaadka mashruucan inay soo bixi doonaan gabdho u leh xirfad siday uga shaqayn lahaayeen suuqa siday qayb uga noqon lahaayeen bahda waxbarashada si loo kordhiyo een, een, een, hanka- een, karaanka iyo dhaqaalaha ee dalka soomaaliya
geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino maxkamadda sare ee dalka ayaa maalinta birita ah go-aan kama dambeysa ka gaadhi doonto kiiska sayid cali macalin daa-uud oo ku eedeysan inuu waxaaskiisa nolosha ku gubay waryahayaga jula shaakir ayaa warbixinta ku eegaya
maxkamadda sare ee dalka maalinta berri ah waxa ay fadhi ka yeelan doontaa kiiska sid cali macalim daa'uud oo ah midka bulshada soomaaliyeed bilowgiisa ilaa iyo maxkamadda sare tan racfaanka iyo tan gobolka ay si weyn ay u sugayeen maxkamadda sare ee dalka kiiska sid cali macalim daa'uud waxa ay u fariisatay afar iyo labaatankii ee bishii aanu ka soo gudubnay iyadoona fadhigaasi kadib maxkamaddu ay sheegtay in iyadu fadhiga xiga ay soo go'aamin doonto fadhigii hore waxaa lagu dhageystay een, qareenada u doodaya sid cali oo abukaata cali xalano ugu horeeyo iyo sidoo kale een, xeerlaaliyaha ku-xigeenka een, maxkamadda ee, lagu magacaabo xeerlaaliya ku-xigeen yaxye kiiskan ayaana maxkamadda sare ee dalka u gudbay markii uu kasoo gudbay heerarka koowaad ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir maxkamadda ee, racfaanka ee gobolkan iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalka oo hadda uu taagan yahay sida cali macalim daa'uud kiiskan tan sare markii la geeyey wax su-aalo ah lagama weydiin marka laga reebo qareen ku doodayay eedeysanaha oo la weydiiyey su-aalo dhowra u weydiiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed baashe yuusuf axmed ayaa garsooro ka ah kiiskan oo maxkamadda sare yaala maalinta berri ah ayaana la filayaa in kiiskan dhegaysigiisa qaybtiisa kale la gudagalo runtii maxkamadda sare ee dalka waxaa goobjoog noqon doona eedeysanaha qoyskiisa iyo sidoo kale lul cabdilcasiis aabbaheed aaba cabdilcasiis maxamed oo kiiskan bilowgiisa iyo ilaa iyo dhammaadkiisaba goobjoog ah mar kale ayuuna ka soo muuqan doonaa sid cali macalim daa'uud maxkamadda sare ee dalka runtii maxkamadda ugu dambeysa ayuu joogaa sid cali macalim daa'uud lul cabdilcasiis maxamed oo kala hore geeriyootay dabkii uu ku gubay shaygeeda sida la sheegay una geeriyootay aabbaheed ayaana kiiskan daba socda ilaa iyo hadda runtii bulshada soomaaliyeed kiiskan wuxuu ka mid yahay kiisaska sida weyn u saameeyey ay la socdaan iyadoona een, bulshada soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay kaga falceliyeen kiiskan haddaba maxay maxkamadda sare ee dalka beri ka dhihi doontaa kiiskan maxayse noqon doontaa waxyaabaha kala duwan ee la filayo in beri looga hadlo kiiska sid cali macalim daa'uud oo maxkamadda sare ee dalka oo ah maxkamadda saddexaad oo uu taagan yahay codkaasi wariyahayaga cabdisalaam jule shaakir waxaa ugu dambeeyey warkii habeen ee adaca waa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho mid laceena waxaan idin leenahay saaxiibayaal nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel